guddiga maaliyadda iyo horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabtay kulan aqoon isweydaarsi ah oo ku saabsanaa baahinta falaqaynta miisaaniyadda ee qaybta bulshada waxaana kulanka goobjooga ah qaar ka mid a xubnaha guddiga maaliyadda wasiirro iyo xildhibaana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulle gaabiri xogayaha guud ee golaha shacabka soomaaliya oo kulanka fura ayaa sharaxaad ka bixiya kulanka mar kasta oo miisaaniyadda dib eegis lagu sameeyo guddiga arrimaha bulshada iyo guddiga maaliyadda iyo guud ahaanba hogaanka baarlamaanka ay nagala joogto guddoonka baarlamaanka ay nagala joogto habdhowle sahro waxaa wakti badan la geliyaa wixii soo kordho in lagu celiyo kaabayaasha gaar ahaan xagga arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo waxbarashada marka idinka laftiina maadaama bulshada aad ka mid tihiin gaar ahaana golaha shacabka aad aada u badan tihiin idinka laftiina fursaday idiin tahay inaad inta wax badan ka ogaataan ama wax banaanka ka jira aad guddoomiyaha inta badan waa la heli karaa guddoomiyaha arrimaha bulshada habdhowraha inaad idinkana aqoona iswadaarsigan iyo wax ka jir inaad soo gudbisaan kana faa'iidaysataan dhanka kale guddoomiyaha guddiga maaliyadda iyo qorsheynta golaha shacabka ee xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed faarax nuux ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay baahinta falaqaynta miisaaniyadda bulshada fahamka inaad heshaan anas inaad ka samaysaan annaga hataa waxay naga caawinaysaa go-aamadayada inaad tala nagu soo celisaan miisaaniyadda markaan soo qiimeynay sanadkan sheegana sheegan xoogaha la saaro aniguna markaas aanu guryiga u gudbino guddiga iyaga maaliyadda iyo guddiga arrimaha bulshada iyo guddi kastoo ay khuseyso waxaan u qaybsantihiin guddiyadii saameyn baa ku leedihiin dadku dee waa waxaan u wada shaqeynaynaa inagoo dhami waa babliga iyo ummadii ummadeena soomaaliyeed marka arrintaan runtii arrin ku haboon xilligeedana timi aanu ku faraxsannahay weeye waana ku mahadsan yihiin cid kastoo soo qaban qaabisay bincof iyo hay-adda ka caawinaysa unicef iyo dhammaan uga mahad celinayna kulankan ayaa inta uu socdo diradda lagu saari doonaa baahinta falaqaynta miisaaniyadda qaybta bulshada iyo sidii bulshadu kaalin muhiima uga qaadan lahaayeen kordhinta miisaaniyadda dalka